marka dee qolyihii qaadan waayey inaanu dhexdhexaad nahay colays bayna saareen colayska anagu raalli kama ahayn anagu ma rabeynaan qofna aanu colaad haddana ma rabno awalna ma rabin imaaraad baana rabin maan la dagaalo iscolaadino sacuudi baa rabin baana rabin aan iscolaadino qadar baana rabin aan iscolaadino dalna dalalkii dariskaayo colaadda noo dhexaysay baan rabnaa inaan shiino marka dalal kaleto walaalo ah oona kaalmeyn jiro taarikh sila leenahayo anaguna mar kaalmeyn jiray ma rabno inaan colaadna dhexmarno laakiin dalalkii ayaa qaarkood dhaqankeedii siyaasadeed wuxuu noqday inay dadka jajuubi karaan waa laga madax adeegay hadda maanta waxay maraysaa inay garowsadeen oo yaynaan weli xabadka isku qaadin oo isaagaraynin laakiin qolo wali way aqoonsatay sacuudiga waad ogtahay inta maro madaxweyneynu tegay ra-isul wasaareynu tegay anigu tegay hadda wasiirka maxaa faafinta mardhoweyd buu ka yimid imaaraadka un baa wax yar ka dhimanaayeen dalalka kala sasafan iyadiina waa soo daawoobaysaa annagu ma rabno inaan qofna colaadino col la ahaan qofka siaan saaxiib la ahaana rabna ma dhihin maaragtay nala safta haddii kaleeto waad maarata etoobiya nagala safta ama dal kale nagala safta ama nagala safta maarata shaydaan kaloo bedda ku jira marka iyaguna inay nagala xashoodaan waa inay saasna dhahaan haddaan diidnana inay nagu colaadiyaan maha dadka soomaaliyeed ummadaha kale waxaa la yaaba maraykanka iyo yurub iyo dalalka kaleeto way garowsan yihiin annagay maaha in laydinkula dagaalo inaad dhexdhexaad tihiin dadkii soomaaliyeedna qaaraa waxay dhahayaan maxaa dhexdhexaad loo noqday ilama haboona